roob yari iyo goobihii lagu kaysan jiray biyaha oo la waayey ayaa waxay horseeday in ay xoolodhaqato aada u tiro badan ay u hayaamaan gobollada jubbada hoose iyo jubbada dhexe buundada degmada baardheere ee gobolka gado ayaa waxaa kasoo gudbay xoolo u badan geel kuwaas oo saameyn xoogan ay ku yeesheen abaaraha ka jira gobolkaasi cabdulaahi diiriye waal oo ka mid a iskaashatada xoolaha iyo beeraha ee gobolkaasi gado ayaa v o a uga warramay abaarta gobolkaasi ka jirta iyo siday u saameeyeen xoolodhaqatada gobolkaasi abaarta gobolkiisa haddaana si aad u xoog badan bay noo saamaysa geela wuxuu ka gudbahayaa meesha la yidhaha buundada baardheeru ka gudbahayaa ilaa maalinkii sax laga gaaro ilaa habeenkii sagaal sax intaasu geela soconaya geelaas wuxuu ku socdaa shabeellada hoos gobolka jubbada hoos jubbada dhexe ayuu ku socdaa si xawlina u soconaya geela wax la tiri kara maahan ma jiraan xoolo u dhintay abaartan aad sheegtay gobolka gado inay ka jirto abaar u dhimatay way jirtaa xoolaha loo baa dhimatay geel baa dhintay nin walbana soomaalidana jeel ayaa ugu jeceshahay waxaa laga yaabaa ninka ariga iyo loodan inuu iskaga tagaalayaaloo tiro badanna shabeellada hoosay gasho aad u tiro badan oo hadda laakaan bay socotaa jeelana ninkii awood leh in boqolkiiba sagaashan jeela uu la soo cararay jeel badan oo u dhintayna waa jiraa marka jeelaas uu ku socdaa dhulka haddaan kuu sheegay buu ku socnaya sidoo kale cabdulaahi diiriye ayaa ii sheegay in xilligan ay gureen goobihii lagu keedsan jiray biyaha taasina ay keentay in xoolo badan ay isaga hayaamaan gobolkaasi gobolka gudo waa dhul buurleeyaha buuruu leeyahay markii abaaruhu jiraana biyahooda way qaraaraadaan waraa la qotay oo dad badan baa wara lahaa warihi ayagaa marka biyihii waa ka go-een marka hadda haddii biyihii waraha go-een dowlihii qaraarhaa ku soo hayay marka haddii deeqrag meel lagu noolaan karaayo maa qorxeed baana lagelaya qorraxdu way kulushahay haddii waktii uu sii kululaado ama qorxeedka uu sii adkaadana waxaa ka baqaynaa daacuun iyo calool maata shubanna in laga qaadaa ka baqaya marka taasna daawooda ilaahay baa wax ka qaban kara wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed xasan ayaa v o a u sheegay in ay la socdaan abaaraha gobolkaasi ka jira haddana ay qorsheenayaan sidii ay u diyaarin lahaayeen calafka xoolaha si loo badbaadiyo xoolaha ay saameeyeen abaaraha siiba hadda gobolka geda abaar ba-an baa laga soo sheegaya haddaan arrintaas dhibaato weyn baa ka imaan doontaan u malayn food nagu soo haysa marka oo folder program loo bilaabo oo xoolaha lagu badbaadiy yaan ka shaqaynayna hadda inaan soo transport garayno folder ama calafka xoolaha inaan hadda emergency aan u dalbane in dadkaa hadday nagu soo soo gaaraan meelahan calafkaas lagu caawiyo ayaan hadda dalabnay wasaaraddu waxay xoog saari doontaa in badbaada dadka hadda
sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee jubbaland maxamed xasan ayaa sheegay in ay jirto cudurro saameyn xoogan ku yeeshay xoolaha taasina waxa uu sheegay in ay kaga jawaabayaan sidii xoolodhaqatada loo gaarsiin lahaa dawooyin looga hortegayo cudurradaasi lagu badbaadinayo xoolaha daawooyin haddaba socota hadda maalin horta xanuuno badanaa ku dhaca xoolaha furuq iyo hadda daawan bilownay oo jubbadooyinkan ka bilownay haddana bishan akhirkeeda waxaan u socdaa inaan geda daaweyn u dhiibno marka daaweynta hadda way socotaa waan bilownay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo